الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين قال البخاري رحمه الله تعالى bاb baabkani waxaa faracuu ka yahay baabkaasi hore tarjamadiisa wata marka waa kalfasl lilbaab اlأwl qala xadaثna cabdالlahi بn yusuf الtinisi qala xadaثna yaحya بn xamزة الdimشiqi can cabdiلرaحman بn يزيid بn jaabir الshami أن إسماعيل بن عubayd اللahi xadaثah عan أmi الdardاء أm الdardاء الصغرى taabiciية laba أm الdardاء ayaa jiray alكubrىa oo ahayd صxaabiya iyo الصغرى oo ahayd taabiciية marka tani waa taabiciyadii weyi hajima ayaana magaceeda lo odhan jiray عan abi الdardاء رadي الlahu عanه cuwaymir ibn malik alansaari alkhasraji qaala wuxuu uhi kharajna waanu baxnay maca nabiyi salى اllahu alayhi wasalam rasuulka anagoo la socona fii bacdi asfaarihi safaradiisii qaar ka mida fii yowmin maalin dhexdeed xaarin kulul xataa yadaca arajulu ilaa uu dhiga ninku yadahu gacantiisa calaa ra'si madaxiisa uu dul saaro min shiddati alxari kulaylka daraantiisa awgeed wamaa fiinaa nuguma jirin saa'imun qof sooman ilaa maa kaana wixii ka ahaaday mooyaane min annabiyi sala allahu calayhi wasalam rasuulka wa bni rawaaxa iyo cabdullaahi ibnu rawaaxa xadiidkani xidhiirka uu la leeyahay baabkaa hore uu ka hadlaayey in safarka dhexdiisa la afuri karo oo soomka la iska dayn karo waxaa xadiidku uu tilmaamayaa in saxaabada badankoodu ay afurnaayeen wamaa fiina saa'imun ilaa ma kaana min annabiyi salى اllahu alayhi wasalam wbni rawaaxa rasuulka iyo cabdullaahi bni rawaaxa mooyaane waxaana xadiidku uu radin ku yahay qolooyinka yidhi safarka dhexdiisa in la soomaa waa waajib waxaa kaloo radin isla markaa uu ku yahay qolooyinka yidhi lama soomi karo fi safar labadaa qowle mutaqaabilaanka ah waayo rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam iyo cabdullaahi bni rawaaxa waxa uu sheegay abudarda inay soomanaayeen soomka weliba ay soomanaayeena wuxuu ahaa soom ramadaan buu ahaa riwaayadda muslim baa caddaysay kharajna maca rasuuli اllaahi fii shahri ramadaana fii xarin shadiid bil ramadaan baanu rasuulka la safaray iyadoo kuleyl darani uu jiro waxaa taasi markaa radin ay ku tahay abu muxamed ibnu xasm oo yihi xadiidkan abudardaa wuxuu ixtimaalaa in soomka la sheegayo yahay soom tatawuca ama sunno ah waxaa xadiidka riwaayadiisa ku cad inuu soomkaasi ahaa soom ramadaan kharajna maca rasuuli اllaahi fii shahri ramadaana fii xarin shadiid dhacdadani ama qisadani may ahayn fii gaswati alfatx cinda fatxi maka arrin dhacday may ahayd waayo cabdullaahi bnu rawaaxa ma nooleyn markii fatxu maka uu dhacay waxa uu ku shahiiday gaswatu mu'ta oo la isku waafaqsanyay inay ka horeysay gaswat اlfatx sanad qura ayay wada dhaceen dhexdii laakiin gaswatu mu'ta ayaa horeysay bilaa khilaaf waxaa kaloo tusinaya gaswaة اlfatx kuwa soomanaa waxay ahaayeen yani jamaaca in badan oo saxaabada ka mid a laakiin halkan abudarda wuxuu sheegay rasuulka iyo cabdullahi bn rawaxa oo quri inay soomanaayeen waxaa kaloo xadiidkani uu tusinayaa inaan wax karaahiyi ku jirin soomka la soomo fi safar qofka awood u leh wax mashaqaan aan kala kulmin khayr iyo wanaag uu samayn lahaana soomku aanu ka hor istaagin rasuulku calayhi afdal asalaatu watasliim waa soomanaa soomkiisuna ma ahayn soom mashaqa ay ka dhalanaysay ama khayr iyo wanaag uu samayn lahaa uu ka daciifay sababtiisa baabu qowli nabiyi sala allahu calayhi wasalam rasuulka qowlkiisii buu baabiyey limankii uu ku yidhi dullila calayhi loo hadheeyey waishtadda alxaru kulaylkuna markii uu daraaday laysa min albiri bu ayuu ku yidhi ay laysa min anwaaci albir albir waa khayrka noocyadiisa ka mid maaha asoomu soomka la soomo fi safar safarka dhexdiisa marka tarjamada bukhaari waxaa ka muuqata xadiidkan laysa min albiri asoomu fi safar inuu ku gaar yahay qofka xaaladiisu ay tahay xaaladda ninkaasoo kale liman dullila calayhi ishtadda alxaru qofka isagoo sooman daciifa ee dhaca ee harhka la geeyo ee soomka mashaqada intaa leeg uu gaarhsiiyo inuu xadiidkani uu ku gaar yahay buu ishaaray bukhaari qaala xadaثana adam waa ibn abi iyaas qaala xadaثana shucba ibnu xajaaj abu bustaam qال xdثna محmed بن cabdالرحmن الأنصاriي qاla samictu waxaan maqlay mحmed بn cmr بن الxasن بn عaliyi عan jaaبir بn cabdاللaahi radي الlه عanهm qaala wuxuu ihi kana wxaa rasuul الlahi slى الlه عalيه waslم fii sfri sfr buu ku jiray fara wuxuu arkay زixaaman buu arkay meel lagu buuqay warajula waxaa kaloo arkay nin qad dullila calayhi loo hadheeyey faqaala wuxuu yidhi maa haadaa muxuu ahaa ninkaas riwaayaadka qaarkood waxaa ku timi inuu arkay rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam nin geed harhkii hoos galay oo jiifsaday sida qofka bukaa uu jiifsado markaasaa rasuulku yihi maa lisaaxibikum awajacun bihi ma xanuun baa ku suganoo miyuu bukaa faqaaluu laysa bihi wajacun xanuun kuma sugnaa walaakinahu saa'imun waqad ishtadda calayhi alxaru laakiin waa nin sooman oo kulaylkiibaa ku daraada oo adkeysan waayo geedkaasuu ka hoos galay faqaala الnabiyu salى اllahu عalayhi wasalam xiinaidin laysa albiru an tasumuu fi safar calaykum biruksati اllahi alatii rakhasa lakum ma aha khayrka iyo wanaaggu inaad soontaan safarka dhexdiisa ruksada ilaahay subxaana watacala idin siiyey qaata faqaala wuxu uhi maa haada kaasi waa maxay faqaalu waxan saaimun weeyi faqaala wuxu uhi rasuulku laysa min albiri biriga ka mid maaha asoomu soomka fi safar safarka dhexdiisa la soomaa marka minta culimada qaarkood waxay yidhaahdeen waa zaa'ida laakiin taa waxaa lagu bushiye o la yihi minta zaa'idadii waxay gashaa nakiraadkay gashaa halkanna albiri oo macrifo ayay gashay laakiin culimada qaarkooda waxaa jira ogol qolada la yidhaahdo waxa weeyaan kuufiyiintu waa ogol yihiin minta zaa'idadii inay gasho macrifo ahlucilmiga qaarkoodna waxa mintani waa litabciid waa litabciidi in la yidhaahna wax diidaya ma jiraan oo laysa min albiri ay min anwaaci albir manaa khayrka noocyadiisa ka mid maaha asowmu fi safar soomka la soomo safarka dhexdiisa xadiidkan iyo xadiidkii hore siaad aragto daahirkooda markaad akrido waxaad soonaysaa nooc min atacaarud baa ka dhexeeya oo rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam iyadoo safar lagu jiro ayuu soomanaa isagii cabdullaahi bnu rawaaxaba xadiidkana wuxuu tilmaamay inaan birigabaanu ka mid ahayn asoomu fi safar waxaana xadiidka xujaystay qolooyinka yidhi ma banaana in la soomo fi safar qofka soomana ka gudi maayo soomkii faralka ahaa oo haddii waxa weeyaan soomkaasi uu gudaayo khayrka kama anfiyeen ama uma diideen rasuulku oo albiru manaa waa alkhayr waxaana ka soo iyo aaaca waxaana ka soo horjeeda alithm markaa soomka la soomo safarka dhexdiisa mar haddaanu biri ahayn dee macnaheedu waa inuu yahay ithmi dembi waa inuu yahay soom qofku uu ku dembaabayna dee ka gudi maayo faral kaga dhici maayo qolooyin baa markaa sidaa yidho xadiidka saa u deliishaday laakiin ahlucilmiga badankoodu waxay yidhaahdeen xadiidkani daliiluma aha inaan la soomi karin fi safar xadiidkani axaadiida kale tilmaamaysa in rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu soomay safarka dhexdiisa wakadalika saxaabadiisu ay soomi jireen oo qaar sooman iyo kuwa aan soomanaynba ay lahaayeen waa in la iswaafajiyo waxaana la isku waafajinayaa in la yidhaahdo sidaa bukhaari uu yidhi xadiidkani waxa uu ku gaar yahay aladi yashuqu calayhi sowm qofka soomku uu dhibaayo ayuu ku gaar yahay wa yacuuquhu can ficli اlkhayr oo khayr samayntii soomku uu ka hor istaagayo inta uu daciifiyo kaasuu ku gaar yahay walihaada ba bukhaari wuxuu uhi baabu qowli الnabiyi liman dulila calayhi wاshtad alxaru laysa min albiri asoomu fi safr marka laysa min albiri asoomu fi safr rasuulku dadkao dhan kuma odhan wey musaafiriin oo dhan kuma odhan cidda uu ku yidhi waa waa qofka heerkaa gaadhay ee soomku dhibkaasi uu gaadhsiiyey haddii la yidhaahdo alcibratu waa bicumuumi lafdi laa bikhusuusi sabab cibradu waxay tahay in lafdiga caamnimadiisa la qaato oo laysa min albiri asoomu fi safar ee sababta gaarka uu ku soo arooray aan la eegin sida qaacidadaasi ay leedahay laysa min albiri nacam alcibratu bicumuumi lafdi la bkhusuusi sabab laakiin ahlucilmigu waxay yidhaahdeen waxaa qaacidadaasi ay shaqaynaysaa marka aanay sababta la socon qaraa-ib iyo calaamaad tusinaysa inuu xukunku xukunkani ku gaar yahay ciddaa lala hadlay ee xukunkan sababta u ahayd iyo cidda lamida la midka ah oo sababtu haddii ay tahay waصfi إida kaana الsababu waصfa صaalixا laan yakuna cilaة lilxukmi khusisa bihi اlxukmu haddii sababta aayaddu ay ku soo degtay amaba se xadiidku uu ku soo arooray ay tahay sifo xukumkaa cilo u noqon karta hadda u fiirso sababtay aayaddu ku soo degtay asalku waxa weeyaan horta caamnimada lafdiga in la qaato oo sababta gaarka ay ku soo degtay aan waxa weeyaan waxba laga soo qaadin dee aayaadkan sariqada iyo aayaadka zinada iyo kuwa licaanka iyo kuwa dihaarka dad gaaray kusoo degeen haddana dadkii gaarka ahaa ayay aayaddani ku kooban tahay lama odrhan ee caamnimadeedii unbaa la qaato xukunkaa ay tusinayso mid dadkao dhan ka dhexeeya laga dhigay asalku waa sidaa laakiin sababta aayaddu ku soo degtay ama xadiidku uu ku soo arooray haddii ay tahay sifo xukunka cilo u noqon karta oo xukunka wata lagu sababeeye ah waxa weyaan ciladaas ciddii laga helo xukunkaasi uu ku gaar yahay ciddii sifadaa laga helo ayuu ku gaar yahay oo ciddii kale waxa weyaan xukunkaasi shamlisan maayo imika xukunkan ah laysa min albiri asom fi safar sabab ayaa xadiidkani ku soo arooray ninkaa saayimkaa ee dee soomkuu daciifiye socon kari waaye geedka hargale dee laguma soo ururayba laisyihi malaa ninka naftaaba ka baxaysa waa sabab khaasa lafdigiina waa caam laysa min albiri asom fi safar laakiin sababtani waa waxa weya waa sifo xukunka cilo u noqon karta oo laysa min albiri asom fi safar xukunkaa xaaladda ninkan uu ku sugnaa iyo qaraa-inta ku meersanayd ama nacam ka agdhoweyd waxay cilo u noqon kartaa xukunkan ah laysa min albiri asom fi safar idan cidda ciladaa laga helo oo ah qofka in soomku mashaqada intaa leeg uu gaadhsiiyo ayuu xukunkani ku gaar noqonaya qaacidadana culimo badan baa sheegay ibnu daqiiq ulciid kitaabkiisa uu kura- ku sharaxo cumdat اlaxkaamka wakadalika waxa weeyaan ibn اlmunayir wuxuu yihi hadihi اlqisa tushciru biana man itafaqa lahu mihlu ma itafaqa lidalika الrajul annahu yusaawihi fi اlxukm waama man salima min dalika wanaxwi fahuwa min fi jawaasi sawmi calى aslihi qisadan iyo dhacdadan waxayna dareensiinaysaa xukunkani inuu ku gaar yahay ninkan uu rasuulku markaa ka hadlayey iyo cidda xaaladiisa oo kale leh laakiin qofka isagu soomkiisu uu ka maran yahay sifada ninkani uu lahaa soomkiisu wuxuu ku baaqiya asalkii ahaa inuu jaais yahay amabase uu bannaan yahay waa culimada qaarkoodna waxay yidhaahdeen sida shaafici oo kale raximah اllah laysa min albiri markuu rasuulku leeyay wuxuu u jeedaa soomka aan khayrka ahayn wuxuu uga jeedaa sawma man abaa qabuula ruksa ka diiday ruksada inuu aqbalo soomkiisa oo ruksada waxa weyaan iskala weynaaday nacam qowl saddexaadna waa jira oo in la yidhaahdo macnuhu waxa weya laysa min albiri اlmafruud aladi man khaalafahu ahim manaa biriga ama khayrka faralka ee waajibkaa ee qofka khilaafaa uu dembaabayo ka mid maaha soomka la soomo safarka dhexdiisa khayr ha noqdo laakiin waa khayr taطawuca oo sunno ah khayr waajiba ma ah waxaa kaloo la yihi almuraadu biاlbiri huna albir اlkaamil aladi huwa aclى maraatib اlbir laysa min albiri albir اlkaamil khayrka dhamayska tiran ka mid ma aha asoomu fi safar oo soomka la soomo dee safarka dhexdiisu khayr waa yahay laakiin khayr dhamaystiran ayaanu ahayn weyaan macnuhu sidaas ayaa la yidhi calaa kuli xaal xadiidkani sida aynu tilmaanay waxa uu ku gaar yahay qofka soomku mashaqo iyo culays uu ku yahay haddii looga baqaayo halaag qofkaas inuu halaagsamoba oo mashaqadu ay tahay mashaqa shadiida laa yuxtamal mashaqo daran oon la qaadi karin ay tahay dee soomku xaaraan inuu ka yahay baynu horu sheegnay markaa soomkiisaasi khayrba maaha kaa laysa fiihi khayru naaqis walaa khayru kaamil khayr naaqis iyo khayr kaamili midnaba kuma jiro laakiin soomkiisu mashaqo ha lahaadee hadday mashaqadu tahay mashaqo la taxamuli karo oo aan looga baqan ahayn qofkan inay halaagto laakiin khayr uu samayn lahaa oo kaloo fara badan ay ka hor istaageyso albir اlmanfiyu fi اlxadiid wuxuu noqonaya albir اlkaamil oo qofkaas soomkiisu khayr waa yahay laakiin khayr dhamaystiran ayaanu ahayn oo arrinku wuxuu noqonaya sida rasuulku uhi dahaba almuftiruuna biاlajr kuwii afurnaa ayaa la tegey ajarkii bimacnaa waa laga ajar badsaday qolooyinkii soomanaa sida ayaa macnuhu noqonaya baab lam yacib ma ceebeyn asxaabu الnabiyi salى اllahu alayh wasalam saxaabadii rasuulku bacduhum barhkood bacdan barhka kale fi soomi soomkii kumay ceebeyn wاlifطaari iyo afuritaanki yani fi safar yani fi safar safarka dhexdiisa ayuu ujeedaa oo qaar sooman iyo qaar afuranba waa lahaayeen oo kuwa soomani kumay qabsan kuwii afurnaa afurnaantooda kuwii afurnaana kuwa sooman soomkooda kumay qabsan rasuulkuna calayh الsalaatu wasalaam aqarahum calaa dalika in qaar sooman iyo qaar afuranba ay lahaadaan ay leeyihin isagoo og ayaanu arrintaa ku inkirin ilaa xaalado gaara mooyaane ilaa xaalado gaara mooyaane oo aynu horu soo tilmaanay marka taasina waxay tusinaysaa wahada yadulu calaa jawaazi اlamreyn taasina waxay tusinaysaa labaduba inay bannaan yihiin asawmu wاlfitru fi safar قال xdثna cبdاللh بن مسلم عن mالك عن xمaydi الطويل عن أنس بن mالك qاaل kuna wxna نsاaفirn la sفr mعa النaبiي slى الlه عليه وsلم falam ycib ma caybeyn الصاaئmu kii soomanaa calى الmfطiri kii afurnaa wala mfطiru kii afurnaana ma ceebeyn calى الصاaئmi kii soomanaa marka taawiilkii xadiidka hore uu ku sameeyey bukhaariye tafsiirkii uu saaray oo ah inaan la diidanayn soom kasta oo safarka dhexdiisa la sfro ee la diidan yahay soomka ay sifadiisu sidaa tahay annahu ra'aa zixaaman warajula qad dullila calayh mashaqadaasi ay ka dhalamayso ka dhalanayso si uu taawiilka usii taakiidiyuu keenay xadiidkan tilmaamaya in saxaabada rasuulu kuwa sooman iyo kuwa afuran baanay lahayn marka kuwa sooman ee soomka aan lagu qabsan ee aan lagu ceebayn soomku waxay soomkoodu ahaa midaan aanay ka dhalan mashaqadaa daran ee soomka biriga oo dhanba ka anfinaysa ama biriga kaamilka ka anfinaysa meesha ka saaraysa baabu man aftara qofka afura fi safar liyaraahu nnaasu si ay dadku u arkaan marka baabu firi n iftaari الnabiyi fi safar liyaraahu الnaas muu odhan baabka afuritaankii rasuulka uu afuray si ay dadku u arkaan ee wuxuu isticmaalay manta si uu markaa inoogu tilmaamo xukunkan inuu caam yahay oo aanu rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam aanu ku gaar ahayn baabkana wuxuu uga jeedaa bukhaari asbaabta afuritaanku uu u fadli badnaado fi safar kuma koobno oo qura marka mashaqa ay jirto bal asbaab kale ayaa jirta qaarkood darsiga horean ku tilmaanay asbaabta kale ay ka mid tahay haddii dee qofku riyaa u ka baqdo wakadalika haddii icraad can iruksa jeesasho uu ka jeestay ruksadan loo siiya afuritaanka iyo ogolaashan la-aan aanu ogolayn haddii soomkiisu uu ku dhisan yahay xaaladaasoo kale dee tarku soom baa afdalu lahu tanna waa xaalad kale oo haddii uu yahay qofku yacnaa man yuqtadaa bihi mid lagu daydo oo dadku isagaba ay eeganayaan dadkiina soomkii mashaqa ay ka soo gaadhay inuu afuro ayaa afdal u ah oo soomka uu iska daayo hadduu soomanaana uu jebiyo si ay dadku ugaga daydaan afuritaankaas oo soomkaa markaa mashaqada iyo dee culayska iyo dhibaatada kuwa aanay usii wadin marka rasuulka caleyhi afdal salaatu watasliim soomkan uu jebiyey wax dhibaataa kumu hayn laakiin dadka ayuu dhibaato ku hayo de waxaa loo sheegay ana annaasa dacufuu waqad shaqa calayhim asawm dadkii inay daciifeen oo dee soomkii aada iyo aada ugu darraaday markaasaa rasuulku waa furay si ay dadku ay ugu daydaan marka qofku hadduu yahay qof isaga lagu dayanayo isla markaa isagu awood soomka u hayo soomku wax mashaqaa iyo wax culays aanu ku hayn laakiin dadkii isaga ku dayanayey soomku mashaqo iyo culays uu ku hayo isaga laftiisa waxaa afdal u ah inuu afuro si dadku ay u afuraan oo arrinta ay ugaga daydaan qaala xadaثana musa ibnu ismaaciil abu salma atabudaki alminqari qaala xadaثana abu cawaana wadax bn cabdilaahi alyashkuri can mansuuri can mujaahidi can طaawuus can ibni cabaasi radi allahu canhuma qaal kharaja waa baxay rasuulu llahi salى اllahu alayh wasalam wuxuu ka baxay min almadiina wuxuu u baxay ilaa maka fasaama wuu soomay xataa balaga ilaa uu gaadhay cusfaana meesha la yidhaahdo marka maaha macnaheedu laga bilaabo madiina ilaa cusfaan in maalin qura uu rasuulku soconayey waa masaafo dheer oo ilaa saddex maalmood uu rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ku jiray marka maalmahaasoo dhan wuu soomanaa weeyaan macnaheedu uma dacaa dabeetana wuxuu u yeedhay bimaa-in biyo markuu cusfaan maraayey farafacahu biyihii buu kor u qaaday ilaa yadihi ay ilaa aqsaa tuuli yadih ilaa gacantiisu halka u dheere ay gaari karta uu gaadhsiiyey manaa si ay dadku u arkaan culimada markaa qaarkood saas ayay ku macneeyeen waayo dee xadiidku waa mushkilo farafacahu ilaa yadihi gacantu iyadaa wax lagu qaadaa sooma xadiidkana daahirkiisu waxa weeyaan in shay kale lagu soo qaadayoo gacantu meesha kor meesha wax la gaadhsiinayo inay tahay shayga wax soo qaadaya aanay ahayn farafacahu bimaada rafac muxuu ku soo qaaday ilaayn ilaa yadihi marka gacantu waa meesha shay in kor loo qaadayo la gaadhsiinayay marka waana ta wax lagu soo qaadayo say labadaasi markaa ay isu qabanayaan walihaada culimada qaarkood waxay yidhaahdeen meesha waxaa ka ka xadfan mudaafiye ayaa ka xadfan oo macnuu waxa weyaan farafacahu biyii buu kor u qaaday ilaa yadihi ay ilaa aqsaa tuuli yadihi ilaa uu ka gaadhsiiyey gacantiisu halka u dheer ay gaadhi karto gacantuu ku soo qaaday tana kor buu qaaday halka u dheero gacantiisu ay gaadhi karto biyii gaadhsiiyey macnaa si ay dadku ay u arkaan ahlicilmiga qaarkoodna waxay yidhaahdeen cidda biyaha kor u qaaday ma aha rasuulka calayhi salaatu wasalaam waa cid kale nisbaynta ama idaafeynta rafciga rasuulka loo idaafiyeyna waa majaaz macnuu waxa weeyaan farafaca almaaa insaanu qof baa biyihii kor u qaaday ee rasuulku raakib u ahoo daabad buu saara halkuu gaadhsiiyey markuu biyihii kor u qaaday ilaa yadi gacanta rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayuu gaadhsiiyey qowl saddexaadna waa jiraa a farafaca almaaa miman ataa bihi ilaa yadihi macnaa biyihii wuxuu ka qaaday ciddii u keentay oo xagguu u qaaday ilaa yadihi gacantiisa macnaa rafcan qasada bihi ru'yat annaasi lahu koruqaadistaasi uu qasdigiiyo ujeeddada u ka laha ahayd inay dadku waxa weeyaan ay arkaan fa aftara waa afuray rasuulku xataa qadima makata ilaa maka uu soo galay wadalika arinkaasina wuxuu dhacay fii ramadaana fakaana wuxaa ibnu cabaasin yaquulu mid yidhaahda qad saama waa soomay rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam wa aftara waanu afuray yacni fi safar wuxuu u jiraa safarka dhexdiisa faman shaaa qofka doonaa saama waa soomi waman shaaa ka doonaana aftara waa afuri doonaa macnaa labada arrimoodba waa jaa'iz waa bannaan yihiin waxa xadiidkani markaa isna uu radin ku yahay qolooyinka yidhi lama soomi karo fi safar waayo rasuulku waa soomanaa xadiidkanse waxay u daliishadeen in arintaa la naskiyey oo markii hore rasuulku waa soomi jiray bay yidhahdeen laakiin markii dambe waa la naskiyey inaan la naskinna waxaa tusinaaya qowlkoodaasi inaanu sawaab ahayn aada ku garan kartaa in saxaabadu ridwaan ullaahi calayhim intaa dabadeed ay haddana soomi jireen oo waxau leeyahy abu saciid radia allahu canhu maruu ka warramay qisadan lafteeda saafarnaa maca rasuuli illaahi ilaa maka wa naxnu siyaamun fanazalnaa manzila faqaala anabiyu sala allahu calayhi wasalam inakum qad danowtu min caduwikum wاlfطru aqwى lakum faafطiruu fakaanat ruksة famina man saama wamina man aftara fanazlna manzila faqaala rasuulu الlah inakum musabixuuna caduwakum faاlfiطru aqwى lakum faafطiruu fakanat caziima amar buu ku bixiyey rasuulku in la afuro markaa dambe faaftarna uma laqad raأytunaa nasuumu maca rasuuli الlahi bacda dalika fi الsafr waadix manaa waa qisada lafteeda ayaa abu saciid alkhudri waxa uu raaciyey intaa dabadeed iyagoo musaafiriina rasuulka la socda inay safri jireen markaa soomkii rasuulku uu soomi jiray fi safar inaan la naskhin ee uu yahay muxkam baaqi ah ayaa xadiidkaasi waxa weyaan uu inoo muujiyey wakadalika qowlu bni cabaas uu leeyay qad saama rasuulu اllahi wa aftara faman shaaa saama waman shaaa aftara haddii asoom fi safar uu yahay mansuukh cabdillahi bni cabaas ma deliishadeen waxa weeyaan daliil mansuukha oo ma yidhaahdeen qofkii doonayaana ha soome kii doonayaana ha afura rasuulku waana soome waana afure waxaa kaloo xadiidkuu daliilu yahay qof soomanaa yani fi safar inuu jebin karo soomkiisii oo bacda salaati alcasri ba arrintani ay dhacdo salaaddii casar kadib ayuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam soomkiisii uu jebiyey sababtu u jebiyeyna waxay ahayd waxaa lagu yihi ina annaasa qad dacufuu dadki way taag dareeyeen baa lagu yihi rasuulka ilaahay kadib ibqaan calى الnaas waraxmata bihim dadka isagoo u turaya u naxariisanaya ayaa rasuulku caleyh afdal salaatu watasliim u afuray weliba si ay u arkaan ayaa rasuulku uu kor u qaaday biyihii uu ku afuraayey waayo wuxuu ahaa rasuulku calayhi salaatu wasalaamka ay ku dayanayeen buu ahaa sidan aana markaa rasuulka xaaladan u fadli badnayd wakadalika kulu man yuqtadaa bi mid kastoo lagu dayanayo haddii soomku dadka uu dhibo safarna lagu jiro dadkuna isaguna ay eeganayaan isaga xataa haddaanu soomku dhib ahayn inuu afuro ayaa u fadli badan si ay dadku afuritaanka ay ugaga daydaan baabun wa calى aladiina yutiiquunahu fidya baabka ka warramaya aayadda iyo inay tahay aayaddaasi mansuukh aayaddaasi waxay ka warramaysay xaalad ka mida xaaladii soomku uu soo maray oo sida aynu ku arki doono xadiidka soomku wuxuu ahaa markii hore waajib laakiin wuxuu ahaa waajib mukhayara waajib qofka la kala dooransiiyey laba arrimood inuu soomo iyo inuu soomka iska daayo fidye uu bixiyo maalin walba miskiin uu quudiyo manaa labada arrimood midkood in qofka inuu la yimaado ayaa waajib ku ahayd kadibna waajibka mukhayarka waa la nasakhay waxaana laga dhigay waxa weeyaan soomkii mid waajib ah oo aan fidyo aan laga dooran karin ilaa xaaladaha dee cudurdaaru jiro mooyaane sida qofkii weynaa ee gaboobey inuu ka soo reeyo awoodu usoo korodha aan la filanahayn iyo qofkii bukay bukaan aan la rajaynahayn inuu ka bogsado wakadalika waxaa lamida gabadhii xaamilka ahayd ee uurka lahayd iyo gabadhii murdicada ahayd ee ilmaha yar nuujinaysay afartaasaa ayaa fidyada loo ogol yahay laakiin dadka intooda kale waxaa ku waajibay inay soomaan nacam haddii ay afuraanna licudrin ay afuraanna qada alla ku waajibay haday safar awg u afuraan ama xanuun awgee u afuraan qaala ibnu cumara wuxuu yihi wasalamatu ibnu lakwac nasakhata aayaddaa waxaa nasakday shahru ramadaana aladii unzila fiihi اlqur'aanu huda linnaasi wabayinaati min alhuda wاlfurqaan faman shahida minkum shahra falyasum marka aayaddan shaahidka ku jira ama inta aayadda hore nasakday waa faman shahida minkum shahra falyasumhu aayaddan markaa shaahidka ku jiraa wuxuu yahay faman shahida minkum shahra falyasumhu marka marka ay labada saxaabi leeyiin nasakhataha shahru ramadaan waxay u jeedaan macnaa waxaa nasakday alaaya alati awaluha shahru ramadaan aladi unzila fiihi اlqur'aan waxaa nasakday aayadda ka bilaabanta shahru ramadaan way nasakday markay leeyihin waxay ujeedaan manaa naasikha aayaddaa ku dhex jira faman shahida minkum shahra falyasumu weyaa naasikhu oo ka bisha xaadiraa ha soomo manaa khiyaarkii kaloo ahaa inuu soomka iska dayn karo fidye uu bixin karo ayaa meesha laga saaray waman kaana mariida aw calىa safari facidat min ayaami ukra yuriid اllahu bikum اlyusra walaa yuriidu bikum اlcusra walitukmilu اcidda wlitukabiru اllah calى ma hadaakum walacalakum tashkuruun wa qaala ibnu numayr wuxuu yihi xadaana lacmash qala xadaana camr bnu mura qala xadaana ibn abi leyla qala xadaana asxaabu muxamedi salى اllahu alayh wasalam nazla waxaa soo degay saxaabada rasuulka ee xadiidkan warisay waxaa ka mida thawban radia allahu canhu wa arضaah nazla waxaa soo degay ramadaanu fashaqa calayhim dadkii baa culays soomkii uu ku noqday qadima nabiyu almadiinata walaa cahda lahum bisiyaam wuxuu rasuulku madiine soo galay iyadoo dadku soomaaliya hore u aqoon kaanuu yasumuuna alaaثata ayaam min kuli shahri bil kasta saddex maalmood bay ka soomi jireen xataa nazla shahru ramadaan aayaddaas faاstakharuu dalika washaqa calayhim manaa soomkii baa ku farabatay saddex maalmood bay u barteene soddon baa la yihi sooma maalmihii la soomay baa ku farabatay culaysna way ku noqotay dabeetana waxaa loo rukseeyey inay soomka iska dayn karaanoo ay maalin kasta fidye ka bixin karaan fakaana man acama miskiina kula yowmi taraka siyaama minman yutiiqu kaasoo weliba kamida kuwa soomka awooda qofku isagoo soomka awooda ayaa waxaa u banaanayd soomka inuu iska daayo miskiin inuu quudiyo warukisa lahu fii dalik kadib baa la nasakhay xukumka fakaana wuxuu ahaa man acama ka quudiya kula yowmin maalin kaste miskiinan taraka sooma inuu soomka iska daayo minman kaasoo kamida ku yutiiqu soomka awooda warukisa lahum waana loo ruqseeyey fii dalika arrinkaa inay soomka iska dayn karaan oy fidye bixin karaan fanasakhatha waxaa nasakhdaytaa wa an tasuumuu khayru lakum fa umiruu waxaa la amray bisoomi baa la amray marka naskiga wa an tasuumuu khayru lakum ma waxay nasakday jawaas alfidya wa tarku sowm inay banaantay in fidya la iska bixiyo soomka la iska daayo jawaabtu waa maya waxa ay nasakday ataswiya bayna asawmi waalfidya simitaankii la simay soomka iyo inuu soomayo iyo inuu fidye bixiyo waxaanay fadishay soomka oo labadiba waa kuu banaaye inaad fidye bixiso iyo inaad soomto laakiin waxaa afdala inaad soomto wa an tasuumuu khayru lakum laakiin fidyadu waxaa nasakdo gebigeeda meesha ka saartayba faman shahida minkum shahra falyasumhu qala xadaثna cayaaش cayaaش بn الwlيd الرqاm qala xadaثna cabdاlعlى cabdاlعlى بn cabdاlعlى sami qala xadaثna cubayd الlah alcmri can naafici can ibni cmra radي الlahu canهuma qarأa wuxuu akriyey fidyaة طacaamu masaakina qala hiya mansuka ayaddaasi waa mansuuk ayaddaa tilmaamaysa qofku inuu fidyo u bixin karo intuu soomka iska daayo marka almuhim xukumkaasi waa xukum mansuuka waana xaalad ka mid a xaaladii waxa weyaan soomka uu soo maray lakin waxaa la isku khilaafay ayaddu gebi ahaanba miyay nasakan tahay mise yanaa bacduhaa waa muxkama ama waa muxkama fii bacdi ashkhaas dadka qaarkood marka loo eego waa muxkam cabdullahi bn cabaas wuxuu ku tegey inay muxkam tahay fii xaqi sheikh اkabiir wakadalika alcajuuz وkذلika الحاmل والمرضع والمريض mرضa مزmنا lا يurجى بر'ه dadkaa marka loo eego maنsوk maaha buri hadihi الآية waa مxkم fي xaqihim iyaga marka loo eego waa mxkm weli ay shaqaynaysa iyagu fidyada aيadda lagu sheegay bay bixinayaan lakin kuwa cidi aan ahayn ba aيaddan laga naskhayo aan ku camal fali karin waana sida sawaabka weye baabun mataa yuqdaa goormaa la qalaynaya qadaau ramadaana qalihii qofka ku waajibay bil ramadaan maalmo ka midoo waxa weeyaan waa furay inuu qaleeyo laga sugayo wa qaala ibnu cabaas wuxuu yihi marka su-aashan baabkan istifaamtan uu ku keenay yanaa dhowr dhowr arrimood buu isweydiinaya yani hal yatacayan alqadaau mutataabican mawaajib baa in la israacraaciyo la xidhiiriyo qofku maalmaha qalahooda uu ku waajibay inuu xidhiiriyaa mawaajib hadday saddex ahayn saddexdooda in isku xigsiiyo hadday toban ahayn toban kaba in isku xigsiiyo masalada aw yajuusu mutafariqan mise waxaa banaan inuu maalmo maalma ay u dhaxeeyaan inuu ka dhigo maalmaha uu qala ahaan u soomayo wakadalika hal yatacayan alqadaau cala alfawr aw yajuus cala taraakhi mar allaaliya marka ciidda uu ka baxo inuu qalihii sooma mawaajibba mise dib buu u dhigi karaa hadduu dib u dhigo rabadaantii kale ay ka soo gaadho maada yelzamu maxaa waajib ku ah ma inuu soomo oo qura ma inuu soomo fidyena bixiyo mise inuu fidyo bixiyo qura masaa-ishaasoo dhan ayaa su-aashani markaa ay ku dhacaysaa baabun mataa yuqdaa qadaau ramadaan wa qaala ibnu cabaasi wuxu uhi laa ba'sa wax dhibaatii kuma jirta an yufariqa inuu tafriiqiyo bimacnaa uu kala geeyo oo maalmo kala duwano dee maalmo waafure ay udhaxeeyaan uu ka dhigo maalmihii qallahaan uu u soomaayey liqowli اllahi tacaalى wadalika liqowli اllahi tacaalى facidaة min ayaami ukra faman kana minkum mariida aw calى safar facidaة min ayaami ukra oo faaftara oo afura facidatun ay falwaajibu waajibka saarani waxa weeye cidatun ay soomu cidatin tiro soomkeed tiradaaso min ayaami ukra maalmo kale ah oo maalmaha ramadaan aan ahayn marka ilaahay subxaana watacaala muu odhan maalmo isku xiga min ayaami ukra ilaaqaasi muxuu keensanaya anahu yastawi an takuna mutataabica aw mutafariqa haddii maalmahaasi ay yihiin maalmo xidhiirsan iyo hadday yihiin maalmo maalmo waafuray a udhaxeeyaanba inay isku mid tahay oo aanu tataabuc aanu waajib ahayn waana sida uu ku tegey waa sida ay ku tegeen jamaahiir اlculamaa ahlucilmiga badankoodu sidaasi ayay ku tegeen inuu inuu samayn karo waxa weeyaan tafriiq saxaabana waa laga soo wariyey arrintaas cabdullaahi ibni cabaas iyo saxaabo kaleba waa laga soo wariyey manaa maalmihii lagugu lahaa un kood bay yidhaahdeen abu hureyra laftiisu wuxuu yihi laa ba'sa biqadaai ramadaana mutafariqan wax dhibaatii kuma jirta inuu qaleeyo maalmihii ramadaan lagaga lahaa iyagoon xidhiidhsanayn وkذلika waxa weyaan iبن cabاs sm kayfa شhiئta qاl الlahu taعalى فacidaة min أyaaم أkخر sidaa doontid u soo mudh ama xidhiidh ama kala go waa ilaahay maalmo kale inbu ku hi son kadalika abu cubayda ayaa waxaa la weydiiyey can qaضاءi رamaضاn mتafriqi qala in اllaha lam yfrض عalaykum fي fiطrihi wahuwa yuriidu an yashuqa عalaykum fي qaضائih faaxsil cidaة wsum kayfa shiئta wuxuu ilaahay subxaana watacaala idinma ruksayn maalmaha furitaankooda isagoo doonaya inuu qallayntooda uu idinku culaysiiyo dee tataabucu waa fiihi nooc min almashaqa hadduu qofka la idhaahdo maalmihii qallaa ahaa ee lagugu lahaa xidhiidi iyo haddada ikhtiyaar baad u leedahay inaad maalintaad doonaysid aad soomto maalin doonaysidna aad afurto macnaa waa kala culisiin wuxuu yihi tirada lagugu leeyahay un koob ama tobanba ama shanba wasum kayfa shita sidaad doontidna u soob ama xidhiidi ama kala go anas ibn malik wuxu in shiti in shita faqdi ramadaana mutataabica wain shita mutafariqan marka waa qowlka saxaabo badan ka ansaxay waana qowlu jamaahiir اlculamaa daliil markaa tataabuca waajibinayaala ma jiro haddii la yidhaahdo soota caaisha tidhi naزlat facidaة min ayaami اkr mutataabicaat fasaqطat mutataabicaat imaam malikna uu ku wariyey fi muwaطa inay tahy qira'aة ubaya ibnu kacb facidaة min ayaami اkr mutataabicaat xaafidku le whada in صaxa yushcir bcadami wujubi tataabuc fakaanahu kana awala waajiba ثuma nusikha haddii taasi ansaxdo ay sugnaato yana waa mansuk mutataabicaat inay mansuk tahay bayna tusinaysaa waayo waxay tihi caaisha fasaqaطat mutataabicaat saqaطat maxay uga jeedaa macnaa nusikat waa la naskiye weyaan macneed haddii marki hore xataa tataabucu waajib ahaa oo hadalkan caaisha laga qaatay inuu waajib ahaa markii hore hadalka caaisha laftiisa ayaa tusinaya in la naskiyey culimada markaa banaysay in soomkii qalaha ah la kala geeyo maalmo kala duwan la soobo iskumay khilaafin inay banaan inay inay awlaa tahay fiican tahay tataabucu walaa yakhtalifu اlmujiizuuna litafriiqi ana tataabuca awlaa waayo haddaad israaciso soomkii qalaha ee kugu waajibay hada abra'u lidima taasaa u dhow inay dimadaadu beri noqoto saddex lagulaa saddexdiiba ad israaciso markiiba dimadaadu hada asrac ilaa bara'ati dima lakin haddaad soonto maanta toban cisho kadib haddana maalin kale aad soonto haddana toban kale kadib ama labaatan kale kadib aad maalinta kala soonto yana waxaa ku jira dee taakhiir baa ku jira taakhiirkana caaqibatu waa kayru maamuuna caaqibadiisa aan la garanahayn oo inaad sii noolaan doonto ilaa aad aada gaadho wakti kaleo aad soomkan aad ku qalayso ayaan la garanahayn wa qaala saciid ibn musayib wuxuu yihi fii sowmi cashr soomka tobanka maalmood ee dilxijo u horeeya wuxu uhi laa yaslixu ay laa yembagii ma habboona xataa yabda'a biramaضaana ilaa horta uu ku bilaabo soomkii ramadaan lagaga lahaa marka bukhaari raximah اllahu tacaala saciid ibn musayib hadalkiisa wuxuu ka fahmay inuu inuu saciid leeyahay sida afdalkii horta waa inuu soomo soomkii waajibka ah kadibna soomka sunaha uu soomo laakiin aanu waajibinahayn in soomka faralkaa la horeysiiyo tataabuca aanu waajibinahayn ama fawriyada aanu waajibinahayn in markiiba la soomo soomkii qalaa in aanu waajibinahayn oo soom sunaa laga horeysiin karo wa qaala ibraahim wuxuu yihi idaa farata haddii uu ka daabiyo qalihii xataa jaa ilaa u yimi ramadaanu aakharu ramadaan kale yasuumuhaa wuu soomaya on maalmii lagu lahaa walam yara ma arag calayhi iطcaama in quudin lagu leeyihi oo soomkaa fidye u raacinayo marka taas ayaan bukhaari u rajaxaya inaan qofkii haddii uu ka gaabiyo cudurdaar la-aan qalihii oo ramadaantii kale ay usoo gashay isagoo weli aan qalayn in soom in lagu leeyahay oo inuu iطcaam ama fidye inuu raaciyo aanay waajib ku ahayn walam yara calayhi iطcaama buu yihi wayudkaru waxaa laga sheegay can abi hurayrata mursalan wabni cabaasin mursalan wuxuu uga jeedaa munqaطican wabni cabaasin anahu yuطcim qofka qalihii ka gaabiyey ilaa ramadaantii kale ay usoo gashay soomka inuu raacinaayo iطcaam fidye inuu raacinayo wuxuu yihi bukhaari walam yadkur illaahu tacaala ilaahay ma sheegin aliطcaama in qalihii la raaciyo quudin oo fidye ah inamaa qaala wuxuu yihi inu ilaahay faciddat min ayaamin ukra marka bukhaari wuxuu rajaxay in haddii uu ka gaabiyo qalihii cudur daar la-aan oo ay ramadaantii kale usoo gasho ramadaanta inuu soomiyo ramadaantaasi markay baxdana maalmin lagu lahaa u qallaynayo qallaha mooyaane wax kalena inaanay ku waajibin oo iطcaamaanu ku waajibin nacam waxaanu dalishay cumuumka aayadda faciddat min ayaami ukra faman kana minkum mariidan aw calaa safar faciddat min ayaami ukra manaa maalmaha kale ama ha noqdaan ramadaanta kale ka hor ama ramadaanta kale kadib ayadda cumuumkeeda inta waa shamlisanaya laakiin waxaa ka ansaxday cabdullaahi bn cabaas iyo abu hureyre labadaba biasaaniid saxiixa waxaa ka sugnaatay inay yidhaahdeen qofkaa ka gaabiyey qalihii ilaa ramadaantii kale ay ku soo gaadhay waxaa waajib ku ah inuu qalleeyo waxaa kaloo waajib ku ah inuu fidye raaciyo oo maalin walba soomkeeda uu raaciyo inuu miskiin waxa weeyaan uu qoodiyo miskiin uu dhergiyo cid saxaabada ka mid oo markaa khilaaftayna lama oga bal saxaabo kale oo arrintaasi ay ka sugnaatayna waa jiraan cabdullaahi bni cumar isagu wuxuu yidhiba itcaamun baaba ku waajibe qallaba laguma lahaba mar haddii ramadaantii kale ay soo gaadhay qowlkaasina waa qowl baciida hadday ramadaanti kale ku soo gaadho qallaba laguma laha itcaamun baaba ku waajibey marka sida axwadka ahi waa sidaa haddii ramadaanta kale ku soo gaadho inuu qallaha raaciyo iطcaamu miskiin can kuli yowm maalin walba inuu fidyo bixiyo oo miskiin waxa weeyaan uu quudiyo qaala xadaثana axmed bn yunus qala xadaثana zuhayr ibn mucaawiya can yaxya ibn saciid alqaطan can abi salma qaala wuxuu uhi samictu waxaan maqlay caaisha radi allahu canha yaxya ibnu saciid alansaari weeye cafan culamada qaarkood baa qaطaan ku sheegay laakiin sida sawaabki waa sidaas inuu yahay yaxya ibnu saciid alansaari can abi salma qaala samictu waxaan maqlay caaisha radi allahu canha wataquulu le kaana waxaa dhici jirtay yakuunu inuu ahaado calaya dushayda asoomu soom min ramadaana manaa soomkii ramadaan ka mid a fama astaiicu maan awoodi jirin an aqdiyahu inaan qaleeyo ila fi shacbaana shacbaan dhexdeeda mooyaane qaala yaxya wuxuu yihi yaxya ibnu saciid alansaari ashuqlu min الnabiyi salى اllahu alيyه wasalam aw bالnabiy ee almaanicu waxa u diiday qalayntu almaanicu laha min alqaضاء waa ashuqlu waa mashغuul min الnabiyi nebiga xaggiisa ka ahaaday aw bالnabiy ama nebiga ay ku mashquulsanayd waxaa laga dhigi karaa markaa khabar mubtadihiisu xadfan yahay haddaad doontidna isaga laftiisaad mubtadi ka dhigi kartaa khabarkiiba xadfan baad odhan ashuغlu min الnabiyi aw bالnabiy huwa almaanicu laha min alqaضاء nacam marka caaisha radi allahu canha hadalkan may odrhan oo soomka inaan qaleeyo waxaa ii diiday wuxuu ahaa rasuulkan ku mashquulsanaa may odrhan caaisha radia allahu canha waa hadalkaasoo mudrajo hadalka caaisha la socdaa fii saxiixi muslim ku soo arooray markaase ahlucilmiga qaarkood waxay moodeen inuu hadalka caaisha hadalkani uu ka mid yahay ashuغlu min الnabiy aw bالnabiyi salى اllahu alayh wasalam markaasa waxay yidhahdeen caaisha waxaa qallaha u diidanaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayay ku mashquulsanayd laakiin hadalkani sidaad aragto waa min kalaami yaxya ibnu saciid riwaayaadka qaarkoodna wuxu uhi waxaan u malaynayaa waxaa caaisha qallaha u diiday inuu ahaa ashuglu binebiy marka waa kalaam yaxya ibnu saciid ilansaari malihiisa ku yimi ee maa hadal caaisha radi allahu canha ay tidhi rasuulkuna caleyh afdal salaatu watasliim dee caaisho un lama joogin dumarkiisa habeenba guriguu hoyan jiray marka habeenada dee rasuulku uu ka maqan yahay inay inay soomto ayaa caaisha radi allahu canha suurtagal u ahayd almuhim xadiidka waxaa laga qaadanayaa jawaasu taakhiiri qadaai ramadaana muطlaqa sawaءn kana licudrin aw ligayri cudrin inay banaan tahay qofku inuu dib u dhigo qallaha ramadaan cudurdaar awgii ama cudurdaar la-aanba waa inaan rabadaanta kale un aanay ku soo gaadhin sida hadalka caaisho waxa weeyaan ka muuqata oo inaanu qalluhu ama alqadaau laa yajibu fawra qalluhu inaanu isla markaa aanu waajib ahayne qofku dib uu dhigi karo ayaa xadiidku markaa uu tilmaamaya waayo may sheegin caaisha radi allahu canha daruuro may sheegin u diiday ama ka mancisay qallaha haddana ilaa shacbaan inay dib dhigi jirtay ba waxa weyaan ay tilmaantay oo shacbaan waxa weyaan ay qalayn jirtay sheegitaanka markaa ay sheegtay shacbaan inaanu soomka qaliil la dhaafi jirinna waxaa laga qaadanaya inuu laa yajuusu taakhiru lqada xataa yadkhula ramadaan akhar inaanay banaanayn qalihii inuu qofku dib dhigo cudurdaar la-aan ilaa ramadaanta kale ay ka soo gaadho oo intaanay ramadaanta kale soo gaadhin waa inuu qaleeyo baabu lxaaidi gabadhii xaydka lahayd buu u baab yahay tatruku waa ka tegeysaa asooma soomkii wasalaata iyo salaadiiba waa ka tegeysaa wa qaala abu zinaad wuxuu yihi cabdulaahi ibnu dakwaan abu cabdilaahi almadani imaamu axmed raximah اllahu tacaala waxa uu sheegay inuu odhan jiray yaxya ibnu maciin wa amiiru lmuminiina fi lxadiid abu zinaad qaala yaxya ibnu maciin iqat xuja ina sunana buu yihi sunayaashu waa wujuuhu lxaqi iyo wejiyada xaqaah manaa adiladah lataأtii way timaadaa kaiira in fara badan calaa khilaafi ra'y ra'yiga iyadoo khilaafsan macnu waxa weeyaan addiin waa addiinu bilaaaar walitibaac diintu waa in la raaco nusuusta oo aahaarta raadka la guro rasuulka calayh salaatu wasalaam iyo saxaabada oo ra'yiga aan la ictimaadin caqligu markaa caqligaagu haddii uu fahmi waayo nusuustiiyo adiladu waxa ay sheegtay alcibratu waa bisunna la bilcaqli marka in badan baa dhacda buu leeyahay abuzinaad inay sunada ku soo aroorto iyo adiladaba wax ra'yigeenna iyo caqligeenna inaga khilaafsan famaa yajidu lmuslimuuna muslimiintu heli maayaan buddan maarmitaan ay ka maarmaan min itibaacihaa raacitaankeeda oo bimacnaa ilaahay baad addoon u tahaye haddii adiladu wax adiga ra'yigaaga iyo caqligaaga khilaafsan oo aan la qumanayn ay la timaado waa inaad raacdiduu yihi haddaad muslim tahay mutabica min dalika waxaa ka mida intan uu soo socdeeyey sunan sun sunayaasha wax ra'yiga khilaafsan la yimi waxaa ka mida ana alxaayida gabadha xaydaa taqdi waa qalaynaysaa siyaama soomkii maalmaha xaydka dhaafay walaa taqdi salaata salaadina qalayn mayso marka wuxuu jeeda arrintaasi haddii ra'yigii caqliga loo bandhigo manaa labadaa ma fahmi karno sababta kale xukm looga dhigay oo soomkiina ay u qalaynayso salaadiina aanay u qalaynahayn markii waxa laga inay kugu soo degdegto tafriiqa ay sheegeen culimada qaarkood oo yidhaahdeen salaaddu way fara badanaysaayoo toddobada ama lixdaa maalmood ama ka yar ee xaidkata dee salaad badan baa dhaafaysa bikhilaafi sawm soomkuse waa ka duwan yi laakiin iyadoo tafriiqa noocaasi laftiisu aanu dee daliil lahayn oo aan la odran karin sababta loo kala geeyey waa taa kal xukm looga dhigay soomka iyo iyo salaada laakiin dhinac kalea buu ka eegayba abuzinaad dhinaca kaloo ah soom soo xaydku maaha maanicun min asiyaami wasalaa wax qofkii u diidayo soomka iyo salaada soo maha xaydku soo xaaraan kamaha gabadhu inay soomto markay xaaid tahay iyo inay tukataaba markaa shay cibaadadii mustaxiil ka dhigay oo maanica oo diidaya sideebaa qalle waxa weeyaan bacdahu u waajibaya ishkaalku waa kaa oo salaaddii iyada garanayo salaaddii xaydku wuu u diiday qofkii markay xaaidka tahay marka dambena qallayn mayso dee salaadaan markaa waajibba ku hayn bal xaaraankaaba eh laakiin soomkii markaa xaaraanta ka ahaa maxaa mar dambe loo yihi qalle ishkaalku waa kaade marka taasi inaga caqligeena iyo ra'yigeena way khilaafsantay soo maaha oo shay qofka laga cibaado qofka laga xaaraantimeeyo loo diiday laba cibaadoa qofkii laga xaaraantimeeyo loo diiday salaadii iyo soomkii oo gabadhu markay xaydka leedahay oo laga mamnuucay labada cibaado markaasaa markay xaaladda ka baxdo ayaa haddana labadii cibaado la kala qaaday isku meel lama marini oo soomkii laga xaaraantimeeyey ayaa la yidhi qalle salaadii laga xaaraantimeeyeyna ha qallayn baa la yidhi wax ra'yigii caqliga khilaafsan weye laakiin sidaa uu yihi abuzinaad famaa yajibu lmuslimiina budda min itibaaciha waana caaisha radi allahu canha sida ay tiri sida bukhaari iyo iyo muslim ba ay warinayaan fama markay gabadhi weydiisay mucaadan fama baalu xaaid taqdi siyaama walaa taqdi salaa maxaa dhacay oo gabadhii xaaidka ahayd ay soomka u qalaynaysa salaadiina aanay u qalaynhayn ishkaalkaa laftiisa weydiisay caaisha radi allahu canha hadal kale umay gelin waxay tilmaantay in nasku inuu sidaa sheegay naska in la raacana ay waajib tahay xaruuriyatin xaruuriyatun anti bay tir waxaa tahay adigu khaarijiyad khawaarijtaad ka mid khawaarij baa lagu yaqaanaa inay ra'yigoodi iyo caqligoodi iyo caadifadoodi iyo xamaaskooda ay nusuusta ay ka hor keenaan waxay tihi kaana yusiibuna dalika calى cahdi الnabiy alayh الsalaatu wasalaam fanu'maru biqadaءi الsiyaam walaa nu'maru biqadaءi الsalaa manaa sidaasa ayaa nagu dhici jirtay waktigii rasuulka waxaana la fari jiray inaanu qalayno soomka nalama fari jirin inaanu qalayno salaada markaa naska un sidiisa u raac marka halkaa qaacidaynu ka faaidaysanna waxay tahay xukumka ciladiisa haddaad fahamti iyo haddii kalaba inaad u hogaansantaa waa waajib wey waayo taasaad ilaahay addoon aada ugu tahay alinqiyaad baa lagaa rabaa haddii kaloo aad tiraa wixii anigu aan fahmi caqligayga waafaquma in hogaansanaya wixii kalena waa diidaya dee caqligaaga markaa addoon u tahay ilahay subxana watacala addoon uma tihid ولhذا bا clي بن abي طالب ma yihi low kana الdيn bالrأي lakana baطن الkف أxaq bالmasx min أعlاah sida أحmed iyo abu dawud ay wariyeen hadday diintu ra'yi tahay kufka xaggiisa hoose ayaa masixitaanka uga mudnaan lahayd oo uga xaq badnaan lahayd manaa xagga sare naam xagga hoose in la masaxana xadiid kuma ansixin qaala xadaثna بn abi maryam سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثني زيد وزيد بن أسلم عن عياض عياض بن عبد الله وي عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم رسولك وحيري أليس ميانا هين مركي نقصان دين المرأة كورماي نقصان تقبل الدين تيدا كتيرت أليس ميانا هين إذا حاضت مركي حيضه قبل لم تصلي ناني تكنين ولم تصم aanay soomahayn fadalika arinkaasi نqصaanu diiniha wey waa diinteeda نqصaanta ku jirta markaa shaahidka xadiidka ku jira waa maxay gabadha xaayidka inaanay soomahayn aanay tukanahayn xaaraan ba arrintaasi ay ka tahy inay markaa soomka qalaynaysana dee adilo kale ayaayna tusisao xadiidkan isagu qalaha kama waramin waxaa kaloo xadiidka aynu ka qaadanayna masalada kitaabu liimaanna waynu ku sheegnaye waxyaabaha qofka diintiisa nuqsaamiya iyo iimaankiisu kuma koobna khaladaad qofku uu galay oo waxaan khalad qofku uu galay baan ahayn bal ikhtiyaar baanu lahayn baa qofka iimaankiisa nuqsaamiya oo gabadhii iminka xaaidka xaydaysay maalmaha haddii ay soom ay ay xaaidka tahay waxaa dhaafay soom wakadalika waxaa dhaafay salaad baa dhaaftay nacam dee salaada iyo soomkaasi iimaankay ka mid yihiin sooma inta salaad iyo soom dhaaftay waxa ay ka maqan tahay iimaankeedii haddaad tiraasooto axaadiida ku soo aroortay qofka cudurdaar kale camalkii hore uu samayn jiray haddii cudurdaar uu ka reebo in ajarkiisa loo qorayo waxaan leenahay ajarka iyo iyo nuqsaanuliimaan laba masalay kala yihiin iyo sida kaa khaldame inuu ajar ka helo iyo in qeyb diintiisii ka maqan ay tahay waa laba masalo kala duwan weeye baabu man maata qofka dhinta o caleyhi sawmun iyadoo soomu ku waajibay macnaa waa qofka isagoo mukalaf oo soomu ku waajibay dhinta waxaa meesha ka baxaya qofkii isagoo mukalaf ba aan ahayn dhintay sida qofkii waala iyo ilmihii yaraa wakadalika waxaa ka baxaya qofkii mukalafkaa laakiin soomku aanu ku waajibinba oo qofka cudurdaar daraaddii loo afuri kara isagoo ku tilmaaman bishii ramadaan ay usoo gasho iyadoo weli cudurdaarkii uu taagan yahay sidaa ku dhinta sida xanuun oo kale dee kaa soomkaasi kuma waajibinba isagoo xanuunsanaya ayay bishii ramadaan usoo gasho xanuunka awgiina waa afuray iyadoo weli xanuunkii wahayo oo fursad soomkaa uu ku qallayaaba aanay soo marin ayuu dhintay hada la laa yajib alayhi asom aw lam yajib aleyhi asom soomkaasi kuma waajibinba wa qaala axasanu wuxu uhi insaama canhu hadday ka soomaan qofkii soomka lagu lahaa halaaثuuna rajula soddon nin yowman waaxidin maalin qura ay ka soomaan jaasa waa banaanta oo inuu hal qof ka soomo waajib maaha dad badan baa qaybsan kara laakiin waa soomka aan tataabuca loo shardiyin oo soom tataabuc loo shardiyo inuu xidhiidhsanaado loo shardiyo iyadoo lagu leeya hadduu dhinto oo lays yidhaahdo ka qaleeya macnaa dad kala duwanay kama qalayn karaan fii yowmin waaxid waayo meesha maxaa ka baxaya tataabucii baa ka baxaya inay maalmuhu ay isku xigaan marka soom aladi laa yushtarad fiihi tataabuc wey kan xasanu ka hadlaya qaala xadaana moxamed ibnu khaalid waa la isku khilaafay culimo badani waxay yihahdeen waa moxamed ibnu yaxya adduhali oo moxamed ibnu yaxya aduhali khilaaf daran iyo cadaawad baa dhex martay isaga iyo bukhaari lihaadaba bukhaari maruu ka warinaya aanu sheegin magiciis si cad aanu sheegin ibnu khaalid markuu leeyahayna waa nasabahu ilaa jadih moxamed ibnu yaxya ibnu cabdillaahi ibnu khaalid baa la odhan jiray qaala xadaana moxamed ibnu muusa abi yaxya aljazari ibna acyan qaala xadaana abi waa muusa ibna acyan abu saciid baa la odhan jiray عن عمرو بن الحارث عن عubayd اللhi بن أbي جعفر أن محمد بن جعفر محمد بن جعفر بن زبير بن العwام xadثه عن عrوة عن عائشة رضي الله عنه أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم قال maن maata qofka dhinto عaليه صiyaam soم iyadoo lagu ley saam can waliy waxaa ka soomayay qariibkiisa ka ay qaraabada yihiin xadiidkani waa humaaniyaat الbخaarي oo sideed nin baa bukhaari iyo rasuulka alayh الsalatu asalaam udhexeeya wa milu hada qaliil fi saxiixi اbukhaari xadiidka sanadkeedu sidaa u dheer yahayna bukhaari waa ku yar tahay taabacahu ibn wahbi can camri warawaahu yaxya ibn ayub can ibni abi jacfar qaala xadaana moxamed ibn cabdiraxiim saacia lishidati xifdihi ayaa saaciqa lagu naanaysa قال xdثna معاaوية بن cمr qال xdثna زائد عن الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جuبير عن iبن عabاس رضي الله عنهma عن سعيد بن جuبير عن iبن عabاس رضي الله عنهma qال جاء رجuل nin ba u yimi ilى النبي صلى الله عليه وسلم fقال yا رsuuل الله iنa أmيi hooyaday maatت way dhimatay عaليha صوم شhهر bil soomkeed iyadoo lagu leeyahay fa aqdiihi canhaa ma ka qaleeya qaala nacam fadayn اllahi ilaahay deyntiisa axaq oo mudan an yuqdaa in la qaleeyo qaala sulaymaan wuxuu uhi faqaala alxakamu wasalma wanaxnu jamiica annagoo dhammaantayaba juluusun fadhina xiina xadaثa muslimun markii muslim uu ku waramay bihada اxadiid qaala waxadan samicna waxaan maqlay mujaahidan yadkuru hada xadiidkan ka sheegaya can ibni cabaas وydkr ka sheegaya عن أbي khالد qال xadثna الأعmش عن الxkم وmسلم البطين وسلمة بن كhayl عن سعيد بن جubayri وcطاء ومجاhiد عن iبن عabاs qالت امرأة للنبي iنa أkhtي maatت marka hore saa'ilku wuxuu ahaa nin imikana gabadh qofka dhintay wuxuu ahaa hooyadii imikana walaasheed wa qaala yaxya wa abu mucaawiya can ilacmash waxaan taa u baraarujinaya culimada qaarkood baa xadiidka idiraab ku xukumay iyagoo xujadoodu taa ay tahay in qofka saa'ilka ahi uu kala duwanye cidda mas-uuli canhugina uu kala duwan yihi wa qaala yaxya wa abu mucaawiya can ilacmash can muslimi can saciidi can ibni cabaasin qaalat imra'at linabiyi ina umii maatat riwaayad kaloo tii hore ka duwan wa qaala cubayd llahi bni camrin can zayd bni abi unays can ilxakam can saciid bni jubayr can ibni cabaasin qaalat imra'at linabiyi salى اllahu alayh wasalam ina umii maatat wa calayha sowmu nadri iyadoo lagu leeyay sowm nadar وقال أبو حريز حدثنا عكرم عن ابن عباس قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم ماتت أمي وعليها صوم خمسة عشر يوما marka fiqiga axaadiitan insha allah darsiga berri baynu sheegi wallahu aclam waxka bilahi towfiq wsala allah calaa nabiyina muxamed